bsm اllaahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى kitaabu الضaxaaya udxiyadii ayuu u kitaab yahay الضaxaaya jamcu ضaxiyat waudxiyat intaba waa tahay daxaayaana waa lagu jamciyaa adaaxiina waa lagu jamciyaa waana xoolaha la qalo udxiyada udxiyaduna min aladxaa yani waa yowmu ladxaa maalinta waktiga la qalayana waa waktigaas barqada oo maalin weynta ah ayay bilaabantaa waana maalinka marka bisha dul dulxija tobankeeda ayay bilaabantaa koob iyo tobanka labaiyo tobanka waa socotaa cinda alimaami shaaficina saddex iyo tobanka ilaa qubayla alcasar in la qali karo ayuu tilmaamay ayaamaha marka macluumaadka ama macduudaadka kuwaas axkaamta marka axkaamteedu ka ayuu ka hadlayaa وبالإسناaد qال أخبرnا سليمان بن سلم البلخي وهو أبو داود المصاحفي ثقة qال xدثnا النضر وهو بن شمyل النضر بن شمyل الإمام اللغوي qال أخبرnا شعبة عن مالك بن أنس عن بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي waxau yidhi بن مسلمkaana waa cمر بن مسلم xadiidka dambaa ayuu ku imaanayaan عن النبي صلى اه عليه وسلم qaal wuxuu yihi man ra'aa qofkii arko hilaala di الxijة bisha di الxijة faaraada doono an yudaxiya inuu udxiyaysto falaa ya'kud min shacrihi tintiisa iyounan ka qaadin yacni waxba walaa min adfaarihi ciddiyihiisana iyounan wax ka gurin xataa yudaxiya ilaa uu ka udxiyaysto laba mas'alaa xadiidkan ku jirto ama laba xugun ta koowaad waxay tahay udxiyada inay sunno tahay oo aynan waajib ahayn ayaa xadiidkan laga qaatay meesha shaahidka ahna waxay tahay fa araada an yudaxiya qofkay bisha dulxijo usoo gasho oo rabo inuu udxiyaysto isaga iraadadiisaa loo celiyey maadaama isaga rabiddiisa loo celiyey waajib inaynan ku ahayn ayuu ka qaatay alimaamu shaafici iyo alimaam malik sidoo kalena saxaabada abubakar iyo cumar iyo waxaa jiri jirtay sannado ama marar aynan udxiyo samay jirin markii la su-aalana waxay dhaheen inaynan dadku waajib u malaynin ayaan uga tegaynaa yani sababtaan uga tegayna waxay tahay inaan loo malaynin waajib inay udxiyadu tahay bacdi saxaabana mararka qaar waxaa la wariyey inay digaag iyo wax lamida iska qali jireen digaagguna udxiyo kuma ansaxdee waxay ka wadaan inaynan waajib ahayn inay dadka tusaan marka sidaasayna jumhuuru ahlilcilmi ay u badan yihiin ibnu xasmi waxaa laga wariyey wax saxaabi ah oo wuxuu yihi laa yasixu an can axadi min aلصaxaabati annaha waajibatun udxiyadu inay waajib tahay qof saxaabi ah kama ansixin xaggiisa marka inay sunno tahay ayaa xoog badan taasaana loo badan yahay fa araada an yudaxiyadaas ayaana laga qaatay qofka rabo inuu udxiyaysto marka waajib hadday tahay isaga rabo lama dheheen xukunka kalena waxa uu yahay falaa ya'kud min shacrihi shay-a walaa min adfaarihi xataa yudaxiya qofka inuu udxiyaysto rabo tinta iyo cidiyaha inaanu iska jarin mar hadday bisha dulxijo ay dhalato nahyigani muxuu yahay cinda alimaami shaafici waa nahyu tanziih waa karaaho hadduu sameeyo ma dembaabayo waa nahyu tansiih ee nahyu taxriim ma aha xanaabilada ayaa iyagu waxay qabaan imaam axmed iyo a'imo kale nahyu taxriim inuu yahay sidaasay iyaga ku tageen sideedana marka waxyaabaha da uu shaafici qabsanayo waxaa ka midaba haddii timaha inuu iska jaro cidiyaha inuu gaabiyo loo diiday mar hadduu rabo inuu udxiyo sameeyo muxrim inuu shabahayo darteedna loogu diido ee naagihiina waa inuu ka dheeraado marka haweenkii ha ka dheeraadaa la dhehi lahay leanna qofka muxrimkaa haween waa ka xaaraan dharkii inuu iska bedelo ayaa la amri lahaay maadaama aan la amrin arrimahaas oo dhan inuunan muxrim shabahaynin ayay meeshaas ku tuseen xadiidka caa-ishana waa qabsaday alimaamu shaafici oo nebiga sal ll l slam waxaa dhici jirtay inuu xoolo madiine ou ka diro oo markaa yacni xaramka lagu soo qalo wax oo marka xalaal u ahaa oo nebiga ka xaaraan noqonayeyna ma jirin diristaas darteed wax uga xaaraan noqonayay ma jirin meeshaas marka maxaa laga qaatay waxaa laga qaadanayaa muxrimku cidiyaha inuu jaro tinta inuu jaro xaaraanay ka ahayd nebigu xoolow dhiibaayey hadyi haddana wax muxrim ka xaaraan ahaa oo isaga xaaraan ka noqonayay ma jirin waayo muxrim maba ahanba madiinuu iska joogaa marka wuxuu leeyahay kan qariinada xadiidkaas baa waxay tusaysaa nahyigani inuu yahay nahyu tansiih ee uunan ahayn nahyu taxriim waa karaaha qaar ahlu cilmiga ka midana waxay leeyihiin arrintan maaha muxrimuu shabahayaa maahane macno kalea loola jeedaayo xigmaddu waxay tahay maadaama xoolahan markuu qalo naarta uu uga xoroobayo jirkiisa jirkiisa inuuna waxbaba ka goynin oo dhammaanba naarta uu markaa kaga xoroobo sidaasay dhahayaan wbihi qaala akhbarana mxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam can shucaybin waa shucayb bni abi xamza qaala akhbarana allaythu qaala xadahanaa khalid bnu yaziida wa huwa aljumaxiyu abu cabdiraxiim alsaksakiyu hiqat faqiih can abi hilaalin waa saciid can ibni abi hilaalin waa saciid bnu abi hilaal almisriyu saduuq can camri bni muslimi wahuwa allayhiyu اlmadaniyu saduuqu annahu qaala akhbaranii bnu lmusayab ayaa ii waramay ana uma salamata umu salama zawja nabiy sal l slam akhbarathu waxay u sheegtay ana rasuula اllahi sal l slama qaala man araada an yudaxiya qofkii doono inuu udxiyaysto falaa yaqlim min adfaarihi cidiyaalkiisa yownan gooynin waxba ka goynin walaa yaxliq shay-an min shacrihi tintiisana yaan waxba ka xiirin ama midda madaxa ama midda hoose ama kuwa jirka ku yaalaba ayb fii cashri luwali tobanka hore dhexdooda min dilxijati ah wa bihi qaala akhbaranaa cali bnu xujirin whuwa الsacdiyu qaala akhbaranaa shariikun can cuhmaan alaxlaafiy cuhmaan alaxlaafiy ayuu yihi waa cuhmaan bnu xakiim ibni cabaad ibni xunayf alansaariyu alwsiyu abu sahl almadaniyu huma alkuufiyu hiqat rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa wamuslim walarbaca tuxfaha tuxfatulashraafka mizi waxaa ku dhacay cuhmaanu bnu muxamed alaxmasiy laba waham ayaa marka meeshaa timid inuu muxamed u nisbeeyo aabbaha uga dhigo isagoo cuhmaan bnu xakiim ah nisbadii inuu axmasi ka dhigo isaga oo nasaa-i uu leeyahay alaxlaafiy labadaa waham ayaa ku jira marka ninkan cuhmaan bnu muxamed ma ahan waa cuhmaan bnu lxakam cuhmaan bnu xakiim nisbadiisana waa axlaafi ayb nusaqa qaarna bilmucjamati bay dhigayaan alakhlaafiyu waana tasxiif midaas ayb can saciid bni اlmusayab qaala wuxuu yidhi man araada qofkii doono an yudaxiya inuu udxiyaysto fadakhalat ayaamu lcashri tobankii ay kusoo gasho maalmoodee hore falaa ya'khud min shacarihi tintiisa younan ka qaadin walaa adfaarihi iyo ciddiyihiis ay shay-an waxba fadakartuhu licikrimata ayaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi cikrima alaa yactasilu nnisaaa wadiib haweenka iyo barafuunkana miyaanu ka dheeraanaynin an haddiiba tintayuusan goynin ciddiyaanu jarin la yidhi muxrim oo kalea laga dhigay marka hadduu muxrimkuna barafuun iyo naagna waa ka dheeraadaayo mau ka dheeraada ka-ana marka wuxuu leeyahay idaa shubiha bilmuxrimi allaa-iqu bihi an yatruka annisaaa watiib haddii muxrim lagu shabahay naag iyo barafuunna ha ka dheeraadeh sidaas oo kale uu leeyahay walidalika alimaam malik xadiidkan waxaa laga wariyey inuu yidhi laysa min xadiiثii oo markuu wariyey ayaa yani inta la su-aalay xukunkan ayaa wuxuu yidhi yani laysa min xadiiثii waxaana la yidhi imaamu malik laysa min xadiiثii xadiidkan waxaa lagu yidhi ina alxadiida aladi laa yaquulu bihi ow laa yadhabu ilayhi yaquulu fiihi laysa min xadiidi imaamu malik xadiidka aanu markaas fiqigiisa ounan markaas qaadanaynin ayaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhaahdaa laysa min xadiidi macnaheeda ani ma warinin lagama wado waa wariyey laakiin axaadiidta aan camal ku dhisaaya ma ahan kan muxuu uga tegay marka xadiidkii caa-ishow ka hor imaaday an xadiid caa-ishow xoojiyey kanuu marka ka tegey ayb oo kan caa-isha oo ahaa nabiga sal ll ly slam intaan yacni kuntu aftilu qalaa-ida hadyi nabiy sal ll ly slam ayaan soohi jiray waa diri jiray wax uu nebiga iska dhaafi jiray oo muxrimku iska dhaafo oo isagu uu iska dhaafi jiray ma jirin kaasuu marka xoojiyey alimaamu malik ayb wa bihi qaala akbaranaa cabdullahi bn moxamed bn cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna qaala xadaanii cabduraxmaan bni xumayd bni cabdiraxmaan bni cawf wahuwa zuhriyu lmadaniyu hiqat rawaa lahu asxaabu lkutub sita can saciid bn اlmusayb can umi salamata ana rasuula اllahi sal l slama qaal ida daklat اlcashru faaraada axadukum ou doono an yudaxiya inuu udxiyaysto falaa yamasa min shacarihi tintiisa younan taabanin walaa min basharihi korkiisana shay-an yaanu ka taabanin uunan ka qaadin qaala baabu man lam yajid اludxiyata neefkii uu ku udxiyaysan lahaa qofkaan helaynin muxuu sameynaa وبه qال أخبرنا يونس بن عبدالأعلى وهو الصدفي ثقة قال xدثنا بن وهب qال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذkر آkخريiنa kuwo kalena waa sheegay ee la warisay عن عyاaش بن عباس القتباني هو المصري ثقة rawaa lahu الbخhariي في جuزء القراءة ومسلم والأربعة عن عيسى بن هiلاal الصدفي وهو صدوq rawaa lahu الbخhariي في الأdب المفرد وأbu dawuud والتirmidي والنسائي عn cabdاللahi بn cmr بن الcاas أna rasuul الlahi صلl ل slم qaala lirajuli ninbu wuxuu ku yidhi mirtu umirtu biyowmi اladxaa maalinta ciiduladxaada waxaa la amray ciidan ciid jacalahu allahu caza wajala lihadihi اlummah ilaahay ummaddan ayuu u yeelay faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi ara-ayta bal ii sheeg in lam ajid haddii aanan helaynin ilaa maniixatan unhaa mid caana leh oo caanaheeda la maalaayo oo dhediga maahan maniixada marka taa un haddaan haysta ka waran afa udaxii bihaa ma ku udxiyaystaa qaala laa maya buuyidhi sababtu waa maxay laba macno macnaha koowaad waxa uu yahay haddii isaga la siiyey neefkan oo maalis loo siiyey oo aan neefka cayntiisa uuna lahayn een la yidhi caanaha ka caboo ka maalo oo nin uu ku caanaha uu ku sadaqaystay laakiin caynta aan lagu sadaqaysanin de maalu gayrihi waay maba qali karaba taas waa si si kalena waxay tahay waxaa laga yaabaa wax kaleba inuusan haysanin xooloo dhan inuu ka qabo halkaas neef oo caanaha leh hadduu asaga iska gowraco marka ilmihiisii iyo isagii muxuu siiyaa ha yeelin uu yidhi marka qaala laa walaakin ta'kudu min shacrika tintaadaad qaadaysaa wa tuqallimu adfaaraka ciddada ciddada cidyahagaad guraysaa wa taqusu shaaribaka shaaribkaad gaagaabsanaysaa wa taxliqu caanataka timaha hoosaad xiiranaysaa fadalika tamaamu udxiyatika udxiyadaada dhammaystirnaanteeda waa cinda allahi caza wajalla ilaahay agtiisa yani macnaha waxay tahay adigu ciidda isku soo qurxi haddaadan adigu udxiyaysanaynin ciidda isku soo qurxi maalintaas ciidda adigu isu soo qurxi markaad xadiidka wuxuu tilmaamayaa macnihii uu u tarjamay ayb laakiin bacdi ahli lcilmi dacfi bay geliyeenoo ciisa bnu hilaal asadafi ayay wargeliyeen oo ciisa bnu hilaal keliya unbaa xadiidka warinaya wahuwa laysa bixujatin walam yuwahaq tawhiiqa muctabaran towhiiq muctabara lama lama towhiiqinin marka ninkan dad badan baa horta u wariyey ruwaaddiisu waa badan tahay ardada u ah sidaas jahaalatulcaynka ayuu uga baxaa amaa xagga towhiiqana ibnu xibbaan ayaa towhiiqiyey marka ibnu xibbaan towhiiqiisa ma anfaca marka sida uu ku wada marka ibnu xajar ninkan hadda taqriibka saduuq uu yidhi marka towhiiq aan ibnu xibbaan ahaynna looma haayo rag badanna waa ka wariyeen kolley qaraa-in iyo waxyaabo kalea laga yaabaa inuu inta fiiriyey oo isagu markaa uu saduuq uu kusoo gaarsiiyey bacdi ahlilcilmina xadiidka waa daciif ninkaanuu daciif ku yahay ayay leeyihiin qaala baabu dabxi limaami imaamka gowricitaankiisa udxiyatahu udxiyadiisa uu gowraco bilmusallaa uu ku gowraco meesha musallaha ah salaada ciidda bannaan meel ah baa lagu tukadaa imaamka asaga neefkiisa ariga inuu musallaha ku gowraco dabcan meel musallaha ka mida oo laga arkayo imaan meesha lagu tukanayo in la wasaqaynayo xoole iyo lagu gowracayo sidaas in laga wada maaha leanna musalluhu waa goobta lagu tukanayo musallaha marka waa laga samey karaa meel gooni oo xoolaha iyo lagu qalo lagu qasho si markaas salaada markuu ka baxo kadib uu gowracaa loo arko marka nebiga la arkana dadku ay u gowracdaan marka cillada marka sababka waxay tahay dadku in imaamkooda ka hor inay gowracaan ayaa la diida qabla salaad inay gowracaan qabla alimaam inay gowracaan ayaa la diidaya saas darteed baa marka imaamka meel dadku arkayaan inuu ku gowracdo ayaa la fara ayaa la rabaa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdillahi bni cabdilxakam can shucaybin can illeyth can kahiir bni farqadin can naaficin ana cabdllahi ana cabdallahi o cabdullahi bni cumar ahbarahu ana rasuula اllahi sal l slama kana yadbaxu nebigu wuxuu ahaa inuu gowracayo ow yanxaru ama ou dhuun dhabaayo bilmusallaa musallaha ayuu ku gowraci jiray wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu cuhmaan annufayliy wahuwa alxaraaniyu laa ba'sa bihi rawaa lahu nnasaa'iy qaala xadahanaa saciid bnu ciisa wahuwa saciid bnu ciisa bni taliid arrucayniy hiqat faqiih bukhaari iyo nasaa'i baa u wariyaan qala xadaana almufadl bnu fadaalata qala xadaanii cabdullahi bnu sulaymaan wahuwa cabdullahi bnu sulaymaan bni zurcata alxumyariy saduuqun yukhdi qala xadaanii naaficun can cabdillahi bni cumara ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi waslama naxara ywma aladxaa ayuu gowracay bilmadiinati buu ku dhuundhabay qaala waqad kana idaa lam yanxar nebigu wuxuu ahaa haddii uunan naxri samaynaynin yadbaxu bilmusallaa musallaha ayuu ku gowrici jiray naxriga iyo dabxigu farqiga u dhexeeyo geela isaga naxri baa lagu sameeyaa waa la dhuun dhabaa ee dabxigana ariga iyo ayaa lagu sa lagu sameeyaa waa qalitaanka lo-dana markaa dabxi iyo naxri qur-aanku waxay ku timid fadabaxuuhaa wamaa kaaduu yafcaluun fadabaxuuhaa wamaa kaaduu yafcaluun ee xadiidka nebigana naxri baa lagu sheegay oo lo-dii nebigu lo ayuu marka dhuun dhabay ayaa la yidhi marka lo-da naxriga dabxiba waa loo isticmaali karaa ariga waa dabxi geeluna waa naxri ayb marka haddii uu xoolo waaweynoo sida geel oo kale iyo uunan naxri ku samaynaynin oo ari un ou qalayo oo dabxi samaynayo musallahu ku samayn jiray qaala baabu dabxi اnnaasi bilmusallaa dadku inay musallaha ku gowracaan wa bihi qaala akbaranaa hanaad bnu sari can abilaxwas can اlswad bni qaysin wa huwa alcabdiyu alcijliyu اlkuufiyu hiqat can jundub bni sufyaana qaala shahidtu adxan ayaan xaadiray maca rasuuli illahi sal l slam fasallaa binnaas dadkuu tujiyey falamaa qada salaata markuu dhameeyey ra'aa hanaman ari buu arkay qad dubixad la gowracay maxalushaahidka marka meeshaas waaye markuu salaadii musallaha ku dukaday ari gowracan uu arkay marka arigaas in musallaha lagu gowracay sooma cadda marka ayb faqaala wuxuu yidhi man dabaxa qabla asalaati salaada ka hor qofkii gowracay falyadbax shaatan makaanahaa neef ariya booskeeda ha gowraco waman lam yakun dabaxa kaan gowricinna falyadbax cala smi illaahi tacaala ilaahay magaciisa ha ku gowraco ninkii gowracay qabla salaad ha ku celiyo ma ansixine tii hore marka waqtul udxiya ee waqtiga udxiyada ay bilaabmayso waa salaada kadib salaada marka maxaa laga wadaa qadri salaada waqtigii la dukanayay oo kale marka la gaaro oo qoraxdu ay soo kor noqoto qadra rumxin waa la gowraco karaa imaamka marka si gooni ah inuu isaga qala oo la sugo shardi miyay noqonaysaa mae dadka reer baadiyaha waxaa laga yaabaa iyagu inaynan ogeynba imaamku inuu dukaday iyo in kale waqtiga unbaa la feerinana ayb meeshaan marka falyadbax shaatan makaanahaa ayaa culimada qaar waxay ka qaateen udxiyadu inay waajib tahay oo ninkii qabla salaad gowracay waxaa la amray inuu salaada kadib haddana gowraco ee amarkaani waxaa la leeyahay hadduu rabo waayo isaga ninkii awalba udxiyada iraadadiisa ku xirnayd oo inuu udxiyaysta rabo hadduu qabla salaad iska gowracay hadduu udxiyo rabo udxiyo oo yacni u jirto haddii uu rabo bacdi salaad ha gowracdo ayb saasay ka dhigan tahay qaala baabu maa nuhiya canhu wixii la reebay min aladaaxi adaaxida xaal uu ka mid yahay alcawraau baa ka mida kuwaas ayb maa nuhiya canhu min aladaaxi alcawraa'i canhu yani maa nuhiya canhu min aladaaxi alcawraa'i can ilcawraa'idan la reebay mid hal ila halkan marka waxuu ka gelayaa xoolaha aynan ku bannaanayn in udxiyo laga dhigto lagu udxiyaysto baabkan marka la joogana ceeb waxaa noqonayso maa anqasa allaxma ama maa naqasa allaxma cillad kasta oo neefka hilibkiisa naqsi ku keenayso waa ceeb mana lagu udxiyaysan karo waayo neefku markuu hal il owla-yahay aad uma daaqi karo waxaa min baabi owlaa-a markuu labada indhood la-yahay waa kasii daran tahay waayo neef labadii indhood la ama hal il la si fiican uma daaqayo haddii uunan daaqinna hilibkiisii marka waa ka go-an tahay wixii marka aan u laabanaynin hilibka in naqsi aan ku keenaynin ceeb ma ah marka waxaa dhici karta marka waxyaabaha qaar ceeb inay noqdaan laakiin hilibka aynan nuqsaaminaynin bal ay siyaadinayaan sida waxaa ka mida khisi in laga dhigoo kale oo neefkii maalan orgigii oo kale in xaniinyaha laga tumo ama in xaniinyaha laga saaro laga bixiyo oo koron laga dhigo dhaco sidaasoo kale marku noqdo maxaa loogu sameeyaa inuu cayilaal rabaa uu weynaado marka kownuhu oo markaa khisi laga dhigaayo ama xaniyaha laga bixinaayo ujeedku hilib bay ku kordhine maana hilib ka nuqsaamin mayso midaasoo kale marka cillo ma aha iyo ceeb waa lagu udxiyeysan karaa neefka koranka ah ayb lianna liannahu lam yanqus laxman hilib ma nuqsaaminayo bal waa badinayo wbihi qala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qala xadaanaa khalidu can shucbata can sulaymaan bni cabdiraxman mawla bani asad can abi daxaak cubayd bni fayruuz wahuwa hiqat mawla bani shaybaana qaala qultu lilbara baa waxaan ku yidhi xadiidnii cama nahaa canhu rasuulu llahi sal l slam min aladaaxi bal ii sheeg wixii uu nebigu reebay oo adaaxida ah qaala wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sal l slam nebigu waa kacay wayadii aqsaru min yadihi waxbau marka nebigu waa istaagay waxbuu rabaa inuu tiriyo marka markaasuu gacantii ayuu marka ishaarayaa baraa nebigaa istaagay buu yidhi laakiin aniga gacanteyda gacanta nebiga waa ka gaaban tahay wuxuu ku tusaa marka ixtiraamka uu nebiga u haayo iyo siduu u weyneynayo iyo yacni tilmaantii nebigaoo kaleu rabaa inuu bixiyo laakiin gacanteyda gacanta nebiga ma gaartay ogaaduu leeyahay ayb walidalika saxaabadu marka dad aada u tarbiyeysanay ahaayeeno markii baraa lagu yidhi maalintii xunayn ma cararteena la su-aalay su-aal kale yani hal farartum ama hal insaraftum can innabiy yowma xunayn maalintii dagaalkii xunayn dhabarka ma jeediseen oo ma cararteen jawaabtii wuxuu ka bilaabay laakina anabiya sala allahu calayhi wasalam lam yafira horta rasuulka ma cararinuu yiri kadiba warkiisii galay marka waxaa dareemaya marka cibaaraadkooda waxa ku jiro iyo waxa ka dhalanayo iyo aad dad u fahmayo oo nebigu meel weyn uu ka joogo inay ahaayeen asxaabta waana sidau u tarbiyeeyey ayb wayadii aqsaru min yadihi faqaala arbacun afar laa tujzi-u ma gudayso udxiyo ma gudaan alcawraau midda hasha ila albayinu cawaruhaa illa-aanteedu ay muuqato hadday muuqato marka illa-aanteedu meeshaas marka alcawraa marka la yidhi waxaa laga fahmaa midda indhahala oo labada ilbala inaan lagu udxiyeysan karin tii hal haddii la tii hal la-ayd hadday aan lagu udxiyeysan karin labada min baabi owlaa waalmariidatu midda jiran albayinu maraduhaa jiradeedu caddaha ay muuqato waalcarjaa-u midda dhutinayso albayinu dalacuhaa dhutinteedu ay muuqanayso jiisnimadeedu ilaa neefku hadduu dhutinayo ama uu jiis yahay ma gaari karo daaq si fiican uma gaari karo waalkasiiratu midda jaban allatii midaas oo laa tulqii aan keenaynin marka dhuux midda aan dhuuxa lahayn ayb qultu inii akrahu waxaan nacayaa an yakuuna an yakuuna inuu ahaado fi lqarni geeska naqsun naqsi yacni neefka geeskiisa xoogaa inuu jaban yahay ama nuqsaani ay ku jirto ayaan anigu nacayaaye ka waran wa an yakuuna fi sinni naqsun da-da inay nuqsaani ku jirta iyo ayaan ayaan kahanayaa qaala wuxuu yidhi maa karihtahu fadachu waxaad adiga ka hatay iskaga tag walaa tuxarimhu calaa axadin qofna ha u diidin ha ka xarimin laakiin haddaad adiga dhibsatay mid fiican aad laakiin xaaraan waayo ha dhihin waayo xaaraan waayo waxay u baahan tahay sharciga in laga feeriya waxaad adiga dooqaaga un ka dhibsatay dad ha ka xarimine ee adiga un iska daa laakiin dadka ha ka xarimin waayo umuurahan waa shar xagga da-da dabcan de da-du waxay tahay ari ari haddii lagu udxiyeysanayo ariga ida iyo aricad u kala qaad iduhu yacni jadacada idaha waa ku waa ku gudmaa udxiyo waa ku gudmee waana hal sano jir culimada qaarna waxay yidhahdaan lix bilood ilaa iyo hal sano oo u dhexeeya oo idaha waa ka kori og yihiin aricadkaa la dhahaa marka meelaha qaarkood lix bilood markuu koriimo fiican ou helo aada waa weyn yahay hilib fiicanna waa yeelana hal sano hadduu gaaro sidoo kale aricadku laakiin waa inuu laba sano ou dhammeeyo oo thani inuu yahay oo laba sano uu dhammeeyo kii saddexaad afka uu geliyo ayaa lagu udxiyeysan karaa geeska marka inuu neefku ka jabnaado cillo maku keenay waa noo imaan doonaa sida daahirkaa maya waayo geeska hilib ugama nuqsaamayo neefka inuu gees ka yar jaban yahay hilib ugama nuqsaamayo laakiin wax unbaa ku soo aroorayoo waa u tegi doonaa qaala baabu lcarjaa midda dhutinaysa oo bihi qaala aqbaranaa maxamed bnu bashaar qaala xadaanaa maxamed bnu jacfar abu dawuud wayaxyaa wacabduraxmaan wabnu abi cadiy waabulwaliid qaluu ahbaranaa shucbatu qaala samictu sulaymaan bn cabdiraxmaan qaala samictu cubayda bna fayruuz qaala qultu lilbaraa'i bni caazib xadinii ma kariha ow nahaa canhu rasuulu llahi sal l slam min aladaaxi qaala faina rasuula allahi sal l slama qaala wuxuu yidhi haakada biyadihi gacantiisuu sidaa ku yidhi wayadii aqsaru min yadi rasuulillahi sal l slam gacantaydana gacanta nebiga waa ka gaaban tahay arbacatun laa yajuusna afar ma bannaana filadaaxi kuma bannaana alcawraء اlbayinu cawaruhaa wاlmariidaة اlbayinu maraduhaa wاlcarjaaء albayinu dalacuhaa wاlkasiiraة alatii laa tunqi midda weyda ahoo aan dhuuxa keenaynin qaala fainii akrahu waxaan nacayaa an yakuuna naqsu fi اlqarni wاludun qaala fama karihta minhu fadachu iskaga tag walaa tuxarimhu calى axadi qaala baabu اlcajfaaءi midda weyda oo caatada ah wbihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii camr bnu اlxaaris wlayth bnu sacdin wadakara aakhara waqadamahu midkaas kalena ayuu sheegay waana ka hormariyey kii hore ana sulaymaana bna cabdiraxmaan xadaahum can cubayd bni fayruuz can ilbaraa'i bni caazibin qaala samictu rasuula اllahi sal l slama waashaara biasaabicihi wasaabicii aqsaru min asaabici rasuuli illahi fareeyguna faraha nebigu waa ka gaaban yihiin yushiiru biusbuucihi yaquulu fartiisa isagoo ku ishaaray ayuu yidhi laa yajuusu min addaxaayaa alcawraa'u lbayinu cawaruhaa waalcarjaa'u lbayinu carajuhaa waalmariidatu lbayinu maraduhaa waalcajfaa'u alatii laa tunqi midda weyda oo aan keenaynin dhuux baabu lmuqaabalati muqaabalada ayaa xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay almuqaabala wahuwa maa qutica waa wixii la gooyey darafu udunihaa dhegteeda qeybta hore meesha soo horeyso dhegta darafteeda midda laga jaray ayaa muqaabalo la yidhaha ayb soomaaliga maxaa la dhahaa midaasoo kale fur maa la yidhaha fur fur midda dhegta hore laga qeybta hore ka go-an hay wbihi qaala akhbaranii mxamed bnu aadam can cabdiraxman wahuwa bnu sulaymaan can zakariya bn abi zaa'idata can abi isxaaqa can shurayx bni nucmaan can caliy bni abi aalibin radi allahu canhu qaal amaranaa rasuulu lahi sal l slam an nastashrifa alcayna nebigu wuxuuna amray inaan isha aan aada u kormeerno neefka inaan indhaha ka feerino ishiisa waluduna dhegtana inaan aada u feerino dhegihiisa waanlaa nudaxiyo inaanan ku udxiyaysanin bimuqaabalatin mid marka yacnii dhegta qeybta hore ka go-an walaa mudaabaratin mudaabara mid gadaal ka go-an walaa batraa'a mid saynta ka go-anna inaanan ku udxiyaysanin walaa kharqaa'a mid dhegta ka dilaacsan na inaanan ku udxiyaysanin batra marka waa maqduucatu danab waa midda saynta ka go-an waay dabada ka go-an xadiidkan marka bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdaan abu isxaaqa warinaayo waa qad cancana waana mudelis isaga laakiin siyaal badana u yimid ayb xaakimna wuxuu yidhi hada xadiidu صaxiixu asaniiduhu kuluhaa walam yuharijaahu waadunhu liziyaadati dakarahaa qays bnu rabiic ayay uga tageen can abi isxaaq calaa anahumaa lam yaxtajaa biqays sababkaasay u daayeen abuu xaatim isaga wuxuu rajaxay waasito inay ku jirto beyna abi isxaaq iyo shurayx waana saciid bnu ashwac ninkaa la yidhaahdo ayaa u dhexeeya labadaas buu leeyahay daara qutnina cilalka wuxuu ku yidhi rawaahu israa'iilu wa zuhayrun wa ziyaad bnu khaythama wa yuunus bnu abi isxaaq wa shariikun wa abu bakr bnu cayaash wa cali bnu saalix wa xudayji bnu mucaawiya wagayruhum can abi isxaaq can shurayx can caliyin walam yasmac hada alxadiida abuu isxaaqa min shurayx abuu isxaaq xadiidkan shurayx kama maqlin abu isxaaq shurayx kama uunan maqlin xadaثa bihi abu kamil mudafar bnu mudrig can qays bni rabiic qaala qultu liabi isxaaq samictahu min shurayx shurayx maka maqashay ayaan idhi qaala wuxuu yihi xadaanii ibnu ashwac canhu ibnu ashwaca iiga sheegay warawaahu اljaraax bnu daxaaq can abi isxaaq can saciid bni ashwac can shurayx can caliyin marfuucan sidaasuna qays bnu rabiic uu u wariyey xadiidka marka thawrina xadiidka waa wariyey can ibn اlأshwac can shurayx can caliyin isagoo mowquuf ah wayushbihu an yakuna alqowlu qowla اthawri xadiidku marka inuu mowquuf yahay ayuu u eg yahay sidaa uu thawri u warinayo oo kale daara qutni sidaasuu yidhi riwaayada marka thawri oo daara qudni uu sheegayana imaam axmedaa wariyey ee imaam axmed wuxuu ka yidhi lam yasmac sufyaanu min ibni ashwac sufyaanu thawri ibni ashwac waxba kama maqlin gayra hada alxadiidi xadiidkan waxaan ahayn kama maqlin yacni xadiida shurayx can caliy fi daxiyati ku saabsan kan unbuu ka maqlay bukhaarina ataariikhu lkabiir mowquufnimadou rajaxayoo xadiidkani wuxuu yidhi lam yahbut rafcuhu xadiidkan marfuucnimadiisu ma sugnaanin aduu warkaasaa ku jira qaala almudaabaratu mudaabaradii wahuwa maa qudica waa wixii la jaray min mu'ahari ludun dhegta gadaasheeda laga gooyey tii hore dhegta horadeeda ahayd midaana dhegta gadaasheeda laga jaray wbihi qala akhbarana abu dawuud qala xadaana alxasan bnu moxamed bni acyan qala xadaana zuhayrun qala xadaana abu isxaaq can shurayx bni nucmaan qala abu isxaaq wakana rajula sidqin buu ahaa can caliyin radi allahu canhu qaal amarana rasuulu lahi sal l slam an nastashrifa alcayna waludun waanlaa nudaxiya bicawra'a walaa muqaabalatin iyo walaa mudaabaratin waa kan shaahidka walaa sharqaa'a mid dhegta ka yacni go-an oo dhegta ka jeexan walaa kharqaa'a iyo tu ee dhegteeda marka isku furan tahay sharqaa marka waa mid jeexan meel un ka jeexan kharqaa'na waa mid iyada dhanba la jeexay oo laba gees camal uga kala lulato alkharqaa'u wa hiya alatii tukhraqu udunuhaa waa midda la dhambalaayo dhegteeda wbihi qaala akhbarana axmed bnu naasixin wahuwa almisisiyu abu cabdillaahi saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu qala xadaana abu bakr bnu cayaash can abi isxaaqa can shurayx bni nucmaan can caliy bni abi aalibin qaala nahaa rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam an yudaxaa in lagu udxiyaysto bimuqaabalatin ow mudaabaratin ow sharqaa'a ow kharqaa'a ow jadca'a ama mid sanka ka go-an ayb mudaabarada maxay dhahaan soomaalida mid gadaal ka go-an yah dacal midda soo raaracda yah ma gara karaan waa sariin iyo wax lamida furka sida yacni furki cagsigiisa waa kan furka hore u ahay gadaal hadday uga dhacdo waxay noqonaya mudaabaraa la yihah markaas sarin na waa la sarin waay baab ayb qarqaadiina marka waa kaasaa baabu sharqaa'i sharqaa'dii wahiya mashquuqat اludun waa midda dhegta laga jeexay wabihi qaala akbaranii haruun bnu cabdillaahi mkuu dhigahim bihi qaala akbaranii haruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa shujaac bnu اlwaliid wahuwa sakuniyu abu badr saduq waric lahu awhaam rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadaanii ziyaad bnu khayhamata wahuwa alkhaطmiyu alkuufiyu hiqat qala xadaanaa abu isxaaq can shurayx bni nucmaan can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu can rasuuli lah sal l slm qaal laa yudaxaa bimuqaabalati walaa mudaabarati walaa sharqaa'a walaa kharqaa'a walaa cawraa xadiidkan dhan marka mowquufnimadu ku uu ku saxiix yahay in kalaamu cali waaye kalaamu rasuul ma aha wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilacla qaala xadaanaa khalidu qala xadaanaa shucbatu ana salamta wahuwa bnu kuhaylin akbarahu qaala samictu xujayata bni cadiy xujayata bni culayata bni cadiy waayo alkindiy saduuqun yukhdi taqriibka wuxuu u tarjamay ou ramzi uga dhigay ta ninkan oo waxay ka dhigan tahay tirmidi bisa u wariyo laakiin waa arkaysaa nasaa-ina waa u wariyaa waa kan ayb samictu xujayata bna cadiyin yaquulu samictu caliyan yaquulu amaranaa rasuulu lahi sal l slam an nastashrifa alcayna wاludun qaala baabu lcadbaa alcadbaa waxaa la yidhaha midda dhegta ka go-an iyadana mashquuqat aludun laakiin hashii nebiga ee magacaas lahayd cadbaa iyada looguma bixinin in dhegta ay ka jeexnayd ma loogu bixinin waxaa kaloo cadbaa lagu magacaabaa idankasara qarnuha neefka marka uu geeska uu ka jabo cadbaa waa la yidhaahdaa laba macno waay marka cadbaa dhegta inay jeexan tahay iyo in geesku go-an yahay oo geeska uu jaban yahay labadaba waa la yidhahda wabihi qaala akbaranaa xumayd bnu mascadata can sufyaana wahuwa bnu xabiibin can shucbata can qataadata can juray bni kulaybin juray bni kulayb can caliyin maqbuul rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca qaala samictu caliyan yaquulu nahaa rasuulu lahi sal l slam an yudaxaa nebigu wuxuu reebay in lagu udxiyaysto biacdaba alqarni geeskiisu miduu go-an yahay fadakartu dalika lisaciid bni musayab baan u sheegay faqaala wuxuu yihi nacam alacdabu annisfu go-naantu waa nis faakharu iyo wax ka badan min dalika wuxuu u jeedaa geeska go-naantiisu acdabka la sheegaayo waa midka geeska kala bar iyo ka badan ka go-an ee meel yar inuu ka jaban yahay iyo maaha xadiidkan marka juray bnu kulayb ayaa ku jiro qataada isaga unbaa kala gooni noqday waqad jahalahu bnu lmadiniy cali bnu lmadini wuxuu ku tilmaamay majhuul inuu yahay abuu xaatimna wuxuu yihi shaykhun laa yuxtaju bixadiidihi marka xadiidkan sidaas ayaa dacfi oo ugu jira hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabih